أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey madaafiic ciidamada mujaahidiinta ay ku garaaceen saldhigga belidoogle ee wilaayada shabeellaha hoose meydadka dad soomaali ah oo ay ku jiraan hooyo iyo gabadheeda oo laga helay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ku dhowaad shan iyo toban qof oo etoobiyaan ah oo ku dhintay duqeyn diyaaradaha dowladda xabashada etoobiya ay ka geysteen gobolka maxaarada ee waqooyiga dalkaas maktabka dacwada wilaayada galgaduud oo dowlad diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoosta degmada ceelbuura wilaayada shabeellaha dhexe oo diyo u kala qaaday laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaasi aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey madaafiic ciidamada mujaahidiinta ay ku garaaceen saldhigga belidogle ee wilaayada shabeellaha hoose faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen saldhigga belidoogle oo xero u ah askarta saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa murtadiinta bangarafta waxayna madaafiicdaasi ku wada dhaceen gudaha saldhigga joogta madaafiicda ayaa si aada loogu maqliyey deegaano ka fog saldhigga belidoogle waxaana saraakiisha mujaahidiinta inoo xaqiijiyeen inay jirta khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo cadowga allaah ka soo gaarta madaafiicdaas toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale ciidamada mujaahidiintu ay madaafiic ugu garaaceen saldhigga belidoogle taasoo sababtay bakti iyo dhaawac cadowga soo gaaray dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada xudur oo ka mid a goobaha cadowga allah uu dowlaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada mujaahidiintu waxay muddooyinkii dambe sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta meydadka dad soomaali ah oo ay ku jiraan hooyo iyo gabadheeda ayaa laga helay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari wararka ka imaanaya magaalada nairobi waxay sheegayaan in si naxariis darro ah loo dilay hooyo gabadheeda iyo gabarh kale oo ay waalid u tahay iyo wiil kale oo soomaali ah hooyadan iyo gabdhaheeda ayaa meydkooda oo qaarkood la dooriyey laga helay xaafadaha baglan iyo majakos sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah dhacdadan saddexda qof lagu dilay kadib waxaa xigay dhacdo kale oo dil naxariis darro ah waxaana meydka wiil dhallinyaro ah laga helay xaafadda islii ee soomaalidu ay ku badan tahay arrintii sidaan ku maqlay xog ka soo korodhay dadkaa saddexdaa ruux ee dhintay allah u naxariistee waxaa la sheegay hal faamil inay yihiin hooyo ayaa liigu yidhi iyo gabarh ay habaryar u tahay iyo gabadheeda weeye ilaahay maqaadirtiisna marka hore mayna wada soconin oo hooyadaa la waayey haddana gabdhihii baa soo raadiyey ma aqaano shirqool miyaa loo dhigaya ma garan karo sidaasaana lagu dilay oo meydkooda midna laga soo helay machakos midna laga helay puntland marka waxaa la sheegaya inay yihiin hal faamili marka waa runtii wax aad looga xumaado weye looga murugooda weeye innaa lillahi wa inna ilayhi raajicuun goobjoogayaal ayaa sheegaya in hooyada sida naxariis darrada ah loo dilay lagu magacaabi jiray waris daa'uud oo soddon iyo lix sano jir ahayd gabadheedana la odhan jiray aamino cabdirashiid oo kow iyo labaatan jir ahayd iyo nusaybo oo ay eeddo u ahayd oo labiyo toban sano jir ah hooyadan iyo gabdhaheeda ayay wararku sheegayaan in gowrac lagu dilay meydkooduna uu ka muuqday raadadka jirdilka
dadka la dilay maanta waa saddex gabdhood waaye waa hooyo gabadheeda iyo gabar ay u tahay iidu tahay ayaa la dilay xalay ayaa la dilay kadibna jirkooda mise meydkooda waxaa lagu kala tuuray saddex meel oo kala oo kala magaalada lagu tuuray maanta tii lagu arkay Bucklands waxay ahayd gabadha waxayna jirtaa labaatan iyo kow sano ayay jirtaa magaceeda oo saxda ahna waxaa waaye aamina cabdirashiid ayaa la yidhaahdaa waxayna jirtaa labaatan iyo kow sano sidoo kale maamada meydkeeda waxaa laga helay meel la yidhaahdo machaco maamada waxaa la yidhaahdaa waris ayaa la yidhaahdaa waris daauud sanadkeedana waa soddon iyo lix jir waayey sidoo kale waxaa lay gabar yar oo labiyo toban sano jir ah oo imaamada eedu u ahayd gabadhaasna waxaa la yidhaahdaa nusayba ayaa la yidhaahdaa waxay jirtaa toban iyo laba ayay jirtaa saacado kadib markii la helay meydka dadkan saddexda ah ee lagu dilay nairobi waxaa dhanka kale meydkiisa la helay wiil soomaali dhallinyaro ah kaas oo la soo dhigay xaafadda islii taasoo wadarta guud ee dadka soomaalida ah ee la dilay ka dhigaysa afar qofood oo saddex dumar tahay dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi ayaa ka argagaxay dhacdooyinkan xanuunka badan ee lagu dilay dadka rayidka ah ee haweenka u badan waa arrin naxdin leh waa wax laga naxo waa musiibo waa reer dhan oo rogmaday waa arrin nagu cusub haddaan reer nairobi nahay naxariiso janna allah siiyo waa arrin waa cabsideeda wadato waa saddex qof oo meel ku wada noolaa oo tagsi raacay tagsi uu baraacay saddexdoodiba meydkooda mid walbuu meel gooni a lasoo kala dhigdhiga waa marxalad adag wax kaloon dhihi karna malahan oo inta la qabtay si xun loo dilay la jir dilay la kufsaday la jarjaray gabadhana inay wejiga laga bedelo horta wejiga baangad wejigeeda xataa ma la garan karin oo baagland lasoo dhigay maamada waxaa la sheegaya in labada indhood lagala baxay oo si xun loo jirdilay gabadha kaleeta in la jarjaray mid walba meel gooniya in la kala dhigay wallaahi waa arrin naxdin leh wax la dhaho lama yaqaano waa arrin noola soo gudboonaatay xaaladdan cusub ee la soo gudboonaatay dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi ayaa ku soo beegmaysa xilli muddooyinkii dambe laga cabanayay gaadiidka tagaasida ee ka howlgala nairobi kuwaas oo badanaa ay raacaan qoysaska iyo shakhsiyaadka soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda dalka kenya ku dhowaad shan iyo toban qof oo etoobiyaan ah ayaa ku dhintay duqeyn diyaaradaha dowladda xabashada etoobiya ay ka geysteen gobolka maxaarada ee waqooyiga dalkaas walaakiin cali aadan cabdulaahi caliyar ayaa inoo faahfaahinayaa ugu yaraan saddex iyo toban qof oo shacab ah ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay weerar culus oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka dowladda xabashida etoobiya weerarkan ayaa ka dhacay iskuul ku yaala degmada enerje ee gobolka ah maxaarada sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah warbaahinta dowladda etoobiya duqeyntan ayaa imaaneysa iyadoo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay dagaalo ba-an oo u dhexeeyay ciidamada dowladda xabashida itoobiya iyo kooxda hubaysan ee faano ay ka socdeen bariga gojaam ee gobolka amxaarada iyadoo kooxda faano ay sheegatay inay ku dishay dagaaladaasi in ka badan toddobaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda itoobiya dadka u dooda xuquuqda qowmiyadda amxaarada ee dalka itoobiya ayaa iyaguna ku tilmaamay duqeymahan sii kordhaya ee dowladda itoobiya ka wado gobolka amxaarada mid isirsafeyn ah iyadoona warbaahinta ku hadasha afka amxaarada ay sheegtay in ugu yaraan boqol iyo siddeetan qof oo shacab ah ay isbuucyadii lasoo dhaafay ku dhinteen weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda xabashida itoobiya ka geysanayaan gobolka amxaarada duqeymahan ayay dowladda itoobiya ku tilmaantay howlgal ay ku ciribtirayso kooxda hubaysan ee faano ee kasoo horjeeda nidaamka adis ababa
maktabka dacwada wilaayada galgaduud oo dowla diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuura deegaanka ceelmaygaag ee hoostaga magaalada ceelbuur oo ah xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey dowla diini ah oo maktabka dacwada ee wilaayada uu u qabtay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka dowladan oo qayb ka ah dowraadka loogu magacdaray islaaxulmujtamaca shacaarkeeduna ahaa ajiibu daaci allah ayuu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud u qabtay ku dhowaad saddex boqol oo qof oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka ceelmeegaaga waxaana dowladani oo soctay muddo toban maalinna ka faa'iidaystay rag iyo dumara qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka ceelmeegaaga ee ka faa'iidaystay dowladda ayaan la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus iyagoona ka warbixiyey dowladda loo qabtay iyo duruusta ay ku qaateenna maalmaha waxaa dowlad naga socoto deegaanka cilmiyaad waxaana loo akhriyay kitaabka tarbiyat alislaamiya alcaqiida alfiqhi alsiira aladkaar xijaab almar'ati almuslima faatixada salaada tasxiixeedana waa la iyadana waa la iska saxay maa hiya salaa salaadu waa maxay asalaatu salaadu cibaadatun waa cibaado daatu aqwaalin qowl u saaxiiba iyo wa afcaalin ficil la sameey muftataxatun lagu furfurto bitakbiiri takbiir wa muqhtatamatun lagu khatimo bitasliimi salaama naqsi wilaayada insha allah waxaan ka codsanaynaa inay noo sii wadaan tafsiirka qur-aanka iyo khayraadka iyo waxyaabaha ay noo qabteen inay noo sii wadaan ka codsanaynaa oo meesha aysan nooga tegin insha allah waana waana ku mahadsan yihiin aad iyo aad mahadsan yihiin
ilaahay mahad iskale halka waxaa noogu soo gebagabowday dowlad noo soo socotay toban maalmood dowladda waxaa aan ku soo qaadanana waxaa ka mid a kitaab atarbiyat alislaamiya sida caqiidada fiqiga iyo siirada nebiga sala allahu caleyhi wasalam iyo sida adkaarta xijaab almar'at almuslima xijaabka gabadha muslimadda ah tafsiirka qur-aanka kariimka ah walaayada waxaan ka codsanaynaa dowladda noocaan inay noo soo celcelido maanta maha waxaa noogu soo gabagabowday dowro islaamiya oo magaceeda la yiraahdo islaaxul mujtamac waxay noo socotay muddo toban maalmood ah waxyaabihii aan nagala ka sax waxaa ka mid ahay salaada sida towxiidka oo kale casharada aan kusoo qaadano waxaa kamid ahay tafsiirka qur-aanka kariimka waxaa kamid ah casharada kale aan kusoo qaadano kitaabka tarbiyatul islaamiya oo ka kooban su-aal iyo jawaab waxaa kamid ahay waxyaabihii aan kusoo qaadano caqiido fiqi siirada nebiga salallahu alay wasalam adkaar xijaabka gabadha muslimada ay xiranayso cashiradii aan kasoo qaadano haddaan wax ka tilmaamno waxaa kamid ahay maa macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah macnaheedu waa maxay macnaaha macnaheedu laa macbuudu bixaqin mid xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu alla maahane kam waa imisa shuruudu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah shuruudeedu waa imisa wamaa hiya maxayse kala yihiin shuruuduhaa shuruudeedu thamaaniyatun sideed waaye wahiya waxay kala yihiin alcilmu waa inaad cilmi ulaada alyaqiinu waa inaad yaqiinsanta alinqiyaadu waa inaad u hogaansantaha kelimadaas alqabuulu waa inaad aqbashaa alsidqu waa inaad ka run sheegta al-ikhlaasu waa inaad alla u barax tirtaa almaxabatu waa inaad jecesha alkufru bidaaquut daaquudkana waa inaad ku kufridaa maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dardargeliyey dowraadka uu qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadana horumar dhanka waxbarashada ahna laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada wilaayada shabeellaha dhexe ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaas yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa munaasabadani ayaa ahayd mid ay diyo ku kala qaadanayeen beelaha walaalaha ah ee daawuud iyo wacaysle oo ka wada tirsan beelweynta abgal ee degta wilaayaadka dalka soomaaliya wilaayada shabeellada dhexe ayaa labada beelood gogol ugu dhigtay deegaan hoostaga degmada balcad iyadoona wilaayadu ay ku guulaysatay inay heshiisiiso labada beelood ee dirartu dhex martay iskana dilay koob iyo toban ruux waxayna wilaayadu u kala qaaday diyada dadkii ay iska dileen beesha daawuud ayaa wareejisay diyada laba ruux oo ay ka dishay beesha wacaysle dhankeeda beesha wacaysle ayaa iyaduna wareejisay diyada sagaal ruux oo ay ka dishay beesha daawuud anoo ah nabadoonka daa-uud waxaan walaalaheen muceysle waxaan ku wareejina maanta siddeetan kun oo doolar oo u dhiganto laba nin anankana waxaan kala wareegnay saddex boqol iyo lixdan kun oo u dhiganto sagaal nin waxaa gogoshaas noo dhigay walaayada islaamka shabeellaha dhexe ilaaha mahadda iskale anigoo ah oo ku hadlaaya idaacadda kasii dayhayay inaan ka mid ahay odayaasha daa-uud ee nabadoonyada waxaan idaacadda kasii dayhayaa walaalahayna niman ah oo wacaasle la yiraa iyo daa-uud inay kala dileen sagaal nin iyo laba nin toban iyo kow qofood laba nin asugu dila daa-uud sagaalna wacaasle dilay inuu daa-uud kala wareegay wacaasle saddex boqol iyo lixdan kunoo dollar oo loo dhigaayo sagaal qofood diyadur wacaaslanou ku wareejiyey sideetan kunoo dollar oo loo dhigaayo laba qofood waxaan idaacadda kasii dayhaa waa intaas waxaana gogol wanaagsan oo farxad leh oo haddii ilaahay ku idmaan noo dhigay walaayada islaamiga anoo ka socda beesha wacaasle oo nabadoon foodara la yiraa waxaan la joogaa walaayada islaamiga ah dabadeed ilaadkiisa xoolo la isku lahay ayaan beriga cirib tirnay wacaasle hor wuxuu u bixiyey dibna wuxuu bixiyey laba boqol iyo afartan annagana haddaan wacaslanahay waxaan qaadanay afartan kun oo horo iyo afartan dambe aan qaadanay xoolahaas saasaan ku kala wareegnoon ku heshiinay waa u mahad celaynaa walaayada iyo walaalaha la jira iyo akhyaarta kulli waana ku heshiinay waana feermaynay waana ku guddoon maamulada wilaayaadkii islaamiga ah ee koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ayaa allah fadligii ku guulaystay inay heshiis kala dhex dhigaan beelaha walaalaha ah ee khilaafaadku soo kala dhex galo mahadsanid yaasira warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh